asbuucanna haddii allah woodan ogolaado waxaanu uga hadli doonaa dhismaha dekeda magaalada boosaaso oo dowladda puntland ay ku howlanayd sidii dekedaas loo ballaarin lahaa balse arrintaasi ay mucaaradad ballaaran la kulmaysay oo qaar ka mida dadka ay arrintaas eedayn ka soo jeedinayeen waxaa farxad noo ah in uu stuudiyaha dal jira magaalada boosaaso nagula sugan yahay wasiirka dekedaha puntland mudane siciid maxamed raage sidoo kale waxaa nagala qaybgelaya aqoon-yahan maxamuud ciise siciid oo ku sugan magaalada gaalkacyo dhegaystayaasha iyagana waxaan siin doonaa fursad oo waxay naga soo wicin karaan layka sideetan iyo labo sagaashan saddex sagaashan sagaal mudane wasiir adigu aad iyo aad u mahadsan kusoo dhowow stuudiyaha raadiyo daljir gaar ahaan barnaamijka maanhadal marka horeba waxaan rabaa inaad sharxaad iga siisid horta wasaaradda dekadaha maxaa loogu daraa
aad iyo aad baa umahadsan tahay tolman iyo shaqaalaha maaragtay radio daljir kulligiin wada salaamaya asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasaaradaydu waxaa la dhahaa wasaaradda dekadaha ee puntland waxaa weeye wasaaradda gaadiidka badda dekadaha iyo ka hortaga dembiyada badda waa gartay marka waa waa ka magaceeda saxa waa gartay inta kale intaynaan u gudbin waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo arrinta mawduuceenu ku saabsan yahay oo ah ballaarinta iyo dhismaha dekeda magaalada boosaaso oo baryahan mucaarado aada u weyn ay dadka qaar ka imaanaysay oo ay leeyihiin fasiraado kala duwan laga bixinayo bal horta waxaan rabaa inaad sharaxaad naga siisid wasaaradda habka arrintan ay u wado heshiiskan marka uu soo bilowday iyo dabcan heshiiska aad gasheen oo aad shirkadda imaaraatiska aad la gasheen iyo xilliga shaqadu ay bilaabmayso
aad iyo aad baa umahadsan tahay horta waxaan u malaynayaa anigu hadda muddo octoobar sanad baan u malaynaya inay tahay muddadii aan wasaaradda joogay waa ku dhowdahay muddadaas dekeda boosaaso un baanu ka shaqaynaynay wax kale oo aan runtii aan qabanay oo aan noolo kale waa qabtay ma jirto intaas waxa weeye waxaan raadinaynay sidii aan maalgelin ugu heli lahayn dekeda boosaaso dekeda boosaaso waad ogtihiinoo waa deked qaybna kalluumaysi loogu talagalay qaybna hal markab oo boqol iyo shan iyo konton ah oo ku xidhmo muddada la isticmaalayana muddo aada u badan ayay tahay muddadaa loogu talagalay xataa inay jirto waxa weeye aad baa loo isticmaalay aada iyo aad baa maanta loo isticmaalay waxay noqotay wax kasta in laga soo dejiyo yani xataa waktigii burburka ahayd dekeda ugu badanee la isticmaalaya bay ahayd waxaa jira markaa annagu maadaama aan u xisaarannahay horumarinta dekedaha waktigii wadankana ay ka socoto horumar iyo maxaanku idhaahdaa in la helo maalgashi waxaan ku khasbanaanay dowlad ahaan in la raadiyo qolooyinkii iga horreeyey wasaaraddii wasiirkii iga horreeyey madaxweynaha muddadii afartaa sanaba waa wax la raadinayay bay ahayd in dekeda boosaaso loo helo maalgelin lagu ballaariyo waayo wayna dumaysaa wax wixii hadda ka dambeeyana dee wixii haddii saa lagu sii egto waanu sii dumaysaa oo aan laga taxadarin oo isticmaal keliya uu ku socdo wixii un isticmaal ku socdo haddana waad ogtihiin qaabkaan wax uga dejino alaabta afar jeer saddex jeer baa laga soo kala guraa maraakiibta waad la socotaan dooyihii xitaa yareerka ahaa ayaa qaarkood lasii kala dhidhimaa laba meeloo saddex meelood loogu sii dhimaa heshiiskaasi heshiiskaasi waxa weeye in la dhiso kow faceka koowaad ama wejiga koowaad afar boqol iyo konton mitir oo cusub oo lagu diro dekedii boosaaso taas oo dee suurto gelinaysa in ganacsatadeennii soomaaliyeed ama ganacsatada reer puntland kuway doonaan ba ha noqdeen deked cid waa ganacsadun baa inta badan isticmaala meeshii doona ha joogeen ay u helaan inay containerkay ka soo rarayeen china ama kay yurub ka soo rarayeen ama kay africa ka soo rarayeen uu direct u yimaado meesha la yidhaahdo boosaaso badeecad kasta oo inaga lainoo keenaayo ama transit waxay ku tahay oo containerka lagaga rogaa meesha la yidhahdo dubay ama cumaan ama jabuuti ama berbera ama muqdisho
marka iyagu ma ogol yihiin qolada heshiiska aada la gasheen ma ogol yihiin dhismaha marka la sameeyey kadib in maraakiib soos ugu soo xirtaan dekeda inta keliya loo socdaaba waxaa weeye deked aan maraakiib aanay kusoo xidhi waxay kaga doonayaanba ma jirto sababta loo gelinayaaba ama loo lacagtan loo gelinayaaba de waxa weeye in daaragti maraakiibtii u timaado dekeda boosaaso maalgelinta intaan leegna runtii dee waad garanaysaan lacagta waad waayo waa maqashay kusoo noqonaya aad iyo aad ba umahadsan tahay kolley laba qodob baa ugu waaweyn dadka idin mucaaradaya midna waxa weeye eh, waxaa la leeyahay dhul badan oo dadweyne lahaa baa la rabaa in la dumiyo oo wasaaraddii dawladda duminayaan oo ay rabaan xoog u isticmaalaan midna waxa weeye eh, shirkadda heshiiska lala galay ujeedadeedu waa inay dekada eh, dek- dantooda ilaalsadaan oo dekada dubay ay shaqayso baa labadaa dadkaas ku doodayaan adaa kolley faahfaahin doona Eh, may maqlaysaa eh, maxamuud ciise siciid
kuwan Ah, waa tahay adoo aad u mahadsan Eh, waxaa tahay nin aqoon-yahana gaalkacyaad joogtaa weliba arrimaha siyaasadda caalamkana si weyn baa ula socotaa gaar ahaanta soomaalida iyo gobolka bariga africa Eh, maxaad arrintan ka oran lahayd adigu
horta marka hore waa ku salaamayaa adiga iyo idaacadada marka xigana wasiirkana waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmat ullah marka xiga horta waynu u baahannahay dekedeena in la ballaariyo oo si ay ugu soo caashaqato ee, maraakiibta container shipiska ah laakiin dee waxaynu u baahannahay een, waxaynu u baahannahay heshiis maangala oo suuragala oo iyo maalgelin macquul ah iyo cid ayna ka kaalmaynayso oo aynaan markaa ka fahmi karin een, siyaasad waayo dubay waynu ognahay oo deked bay leedahay dekedo calami ah oo iminka adduunka qabsaday markii dekedihii ee, golf cadan ay meesha ka baxeen oo sidii dekedii cadmeed iyo soomaalida oo berbere iyo ee, muxuu ahaa boosaaso iyo aan dawli dawlad helin oo iska maaragtay dayacmay ayay jaamis heleen marka waddankaasi dekeduhu sucurtaa marayaan oo deriskana kula ah inuu yidhaahdo dekedaan kuu samaynayaa halkaa waxa weeye tii rifbaa ku jirta Een, marka xiga marka xiga waxa weeye dawladdu waxaa la rabay inay horta bal aad u faahfaahiso heshiiska la galay waayo heshiiska labada dhinac oo galay haddii inay ka faa'iido badan yihiin oo waxa la helayo soddon sanaa marayay haddii inay ka faa'iido badan yihiin san heshiisku baaran lalahayn wax siman iyada laftigeeda dee macquul ma noqonayo ma ma waxaad leedahay ma waxaad leedahay heshiiska la galay baa in la caddeeyo u baahan maxaa loogu baahan yahay waaye heshiiskan heshiis soddon sano ah maaliyad badan baa la sheegay waxa weeye caddayn buu u baahan yahay inay baarlamaanka la hor keeno oo ay markaa buruusgareeyaan in dadweynaha loo soo bandhigo nuquudo ka mida nuqu- warqadaha heshiiska lagu kala saxiixday ninagu maalgelinaynu u baahannahay dekedaheena iyo ayraboorradeena iyo waxaa dawladihii hore dib u dhac baynu ahayn laakiin hadda waxbaa socda Eh, dad badan dadka dadka eh, laba qaybood baa dadku eh, waayahan aragtidooda markay dhiibanayaan ay kala ahaayeen oo qaybna waxay u aragtaa heshiiska eh, dawladday la qabtaa inuu heshiisku mid sax a yahay oo eh, nuxurkiisuna uu yahay in dekedda la weyneeyo ee aan imaaraad iyo shirkadaas heshiiska lala galay toona aysan dan gaara ka lahayn dadna waxay qabaan in eh, ujeeddadu ay tahay eh, in dekedda dubay loo danaynayo adugu fikirkaagu muxuu yahay
anigu markaan galay arko xarakadeeda dekedaha ka socda iyo nidaamka dawladuhu ku dhaqmaan markaan qaymayo waxaan u arkaa inay ilaashanayso gulayna iska ilaalinayso in goolof cadan ama goboladan la yidhaahdo maakarkood fijin in wax dekeda ahi ay ka samaysmaan waayo gulay waxay leedahay dawlada ay hayaan oo turkigu ka mid yahay oo iiraan ka mid tahay oo qatar ka mid tahay kuwina waa dawlado maal haysta marka inay halkaa dekeda kaga fadiilaan oo weliba kuwo jiftiga oo deeqa inay intay ka sameeyaan marka anigu beesceshi baan u aad arkaa baan kuu fahmay aad baad umahadsan tahay si fiican baan hadalkaaga u fahmay Eh, wasiir haddaan eh, nuxurka eh, hadalka maxamuud soo koobno wuxuu leeyahay eh, heshiiska waxaan u aragnaa mid loogu danaynayo eh, dalka imaaraadka isaga uu ku danaysanayo oo waxaa ku jirta buu leeyahay eh, inaan dekedo kale gobolka beri laga dhisi karin iyagoo ka cabsi qabaa eh, dawlado badan oo soomaaliya danaynaya sida turkiga iyo iiraan iyo talyaaniga iyo inay eh, dekedo aan wax heshiis ah oo ah eh, in ay wakti iyagu dekeda maamulayaan uusan jirin arrintaa maxaa ka leedahay heshiiskuse muxuu arrintaa ka odhanaya
maxamuud aad iyo aad buu u salaaman yahay aada iyo aad baan kaga mahad celinayaa su-aalaha ad weydiisay hase yeeshee horta annagu heshiiska aanu gallay oo aanu d b wad la gallay maadnan waa intaba waa la xiriiray oo hadda nim maxamuud ka hadlay cidnaba maan xiriirayn chinaanu aadnay turki baa la aaday dawlado kaloo fara badan baa la aaday ma ahayn inaanu meel keliya ama dubay keliya aanu rabnay mida kale maxamuud waxaan u sheegayaa d b wad sideedaba ama b anaga kuyagu waa b ano walo d b wad laakiin waa dee kumbadi ka tirta d b wall oo d b wall gudoomiyaheeda ayana gudoomiye waa adduunbaa u ah laakiin arrintu waxa weeye waxay maamulaan i think ma toddobaatan dekedoodba ma toddobaatan iyo samsi dekedoodba waa arrinay nimankani sidoodaba ay ka ganacsadaan oo dee maaha shaqadooda wax kale maaha faa'ido ka helaan marka ninka lacagta halka gelinaya oo raba inuu intaasoo lacaga geliyo ma kula tahay inuu xidhaayo oo u diidaayo in wax yimaadaan xaggee lacagta ka helaya horta waa su-aal meeshay taallo dadkii rabaa inay ilaa malaayiin dolar bay ilaa gelinayaan malaayiin dollar baa la gelinayaa so lama rabo inuu wixii meesha kala soo noqdo haddii la leeyahay war wixii waa laansaaro maxaa ku idhaahdaa dekedii la dhisi maayo dee haddii aan la dhisayn heshiis baa jira odhanaya haddaadan intaa ku dhammayn macaa salaama yacni qodob kasta qodob buu leeyahay arrinta dekadaha ay maamulaan yaa ka mid ah dalaalka d p wall dekadahooda ay gacanta ku hayso yaa ka mid ah waxaa ka mida africa qayb dham waxa weeye adigu boqo- adigu siddeetan iyo s- toddobaatan iyo samsig dekeed weeye dalaalka ma noo sheegi kartaa mid ama labo maraykan asia maxaa ku idhaahdaa turkiga laftiisa maxaan ku idhaahdaaye russia oo dekada ay maamulaan Dekadaha- iyaga ay gacanta ku oo iyaga hayaan.
gacanta ku hayaan toddobaatan weeye ma aha inaan keligayo innagaa dee boos barigaa dega keliya inayna maamulaane Mhm.
dee toddobaatan dawladood Mhm.
oo toddobaatan dawladood way waxaan ka hadlaya oo dawladooda waaweyn ah oo dawladu waaweyn oo dekadahooda intay maal geliyeen ay lacagta kala soo Ee, lacagta noqdaan kala soo noqdaan marka horta dee horta waxani wax maaha siyaasadeeda waa wax ganacsi Mhm.
horta sidaa loo fahmo ninkani lacagta gelinaya haddii aanu waxaan dee meesha iska geliyana lacag heli maayo isagun baa ku lagu horrabaa wixii intuu canshuuro oo alaab badani ka soo degto oo dad badani ku soo xidhmaan oo maraakiib waaweyn timaado inuu lacagta la soo noqdo aad iyo aad Mhm, taageero ka hela weliba marka anaga maxaa loo xilsaaranahay Mhm.
waxa kale waxba nagama gelin dhismaha dekeda boosaaso in la dhiso Mhm.
haddii la dhiso waa imanaysaa badeecadu ganacsataduna waa ku shaqaysanaysaa thats our anaga optionka anagu waxa weeye arrinteeda muhiimka waxa weeye inaanaan ka harin dhismaha dekedaha soomaaliya hadda ka socda oo turkigu hadda maamulo magaceedii Mhm, ay muqdisho.
berberana maamulaan Mhm.
aniga laftaydu inaan ka haro ma rabo tartankaas waayo waqti waqti waqti waqti baa socda waqtiguna haddaanan intaa ka faa'iidaysan de hadhow meel cidaan gaarayaa ma jirto Ay, oo ma hadla cidlaana looga tegaya Cidlaan- meesha fadhiya.
cidlaan laynoo ka tegay.
waa tahay ee, su-aasha isweydiinta leh ee aadka usoo noqnoqoto waxa weeye ee, dowladda ee, imaaraadka ama ee, shirkadda d b wall inaysan ogolayn soddonkaa sano in wax dekada oo kale laga furo ee, puntland siiba gobolka bari arrintaa ma jirtaa Een, horta een, sideedaba wixii macquula inaan isweydiinaa fiican Een, meel aan horta deked lahayn dekedi aanay ka dhismi karayn dee cidna deked ka dhismi mayso intan ku qoran heshiiska oo boqolka ah boqolkan iyo tikal mayl nin kasta oo xitaa wax maal gelinaya Mhm.
maadaama halka dekedi ka jirto Mhm.
deked kale ka dhismi maayo yah waa gartay waayo yo- yacni waxaanu maxaa ku saamaxay qoran heshiiska boqol ee, mayl boqol boqol oo- mayl oo labada dhinaca.
labada dhinaca oo dekeda boosaaso ama ka xigta dhinaca badda Badda, ee, dhinaca, ee, iyo- puntland ee iyo- bariga ah ama dhankan lasbaray xaggeeda Ama ah dhinaca lasqore xaggeeda waa gartay taasna waa mid iska lama oran karo waa wax lagu maaragtay celin karo ma aha sababtoo ah qof kasta oo maalgelin keena Mhm.
intaa de wax ka dhisan maayo dee inuu wax ka faa'iiduu rabay haddii mid kale laga adfuro faa'iidadii waaya wey haddiise ay dhacdo in la dhisaayo de waaba dhisayaa Mhm.
isagii baaba ku khasban inuu markaa Mm.
oo dhiso Waa gartay.
marka een, taasi dee waxa weeye arrin ganacsi oo u malayn maayo taasi inay ishiyo kale Mhm.
leedahay adduunka waxaa la qoraa afar boqol oo mt- newtical mile iyo shan boqol iyo laba kun iyo waxbaa la qoraa Mhm.
laakiin annagu intaasaanu inaanu dhaafin weynay waana arrin ganacsi una malayn maayo Mhm.
inay samayn karto side effect.
waa tahay aad ba ubaaxsan tahay maxmud waad maqlaysaa wasiirku si u jawaabay lin aqoon-yahanaa tahay oo wax badan la socda dhegaystayaasha waa siin doonaa oo laynka siddeetan iyo sagaal laynka siddeetan iyo laba sagaashan saddex sagaashan sagaal bay naga soo wici karaan laakiin adigu waad maqlaysaa wasiirku si u jawaabay maxaa ka leedahay
waxway horta wasiirku waa mahadsan yahay waana runtiisa horta wadamo wadamo badan bay maamulaan oo waan la socdaayo maraykankaa kamid aho ingiriiskaa kamid aho inay dekeeda aada u tiro badan oo caalamka dekeedaha ugu badan inay hay-ad shirkadaasi gacanta ku hayso waan ogahay laakiin waa xagee istiraatiijiyaddaa la fiirinaya waxa weeye wadamo aada uga fog fog oo aan iyada maaragtay dekedaha dubay ku yaalaa imaaraadka ku yaala aan ciriiri karin weeye waxa weeye ama dekedahaas waqtigooda dubay ayay yimaadaan oo wax looga ra- halkaasay maraan marka waxa weeye meesha waxaa lagu xisaabtamayaa waxaa lagu xisaabtamayaa markabka boosaaso ka furtaa dee gacanka soo ibrabsigu ka gudbayaa ama midka midka africa ka yimaada wax yar buu raasiga kasoo laabanaya marka waxa weeye waanu way maamulaan laakiin dee kuwaasi kuwaasi istraatijiguma aha innagu waxa weeyaan doolafka cadmeed baynu saaranahay dekeda dekeedaha imaaraadka waynu dubin karaa innaga iyo yemen waynu dubin karaa haddii aynu jaanis helno marka adduunkuna kama is- ee dawladuna ma isticmaalaan iyo waa ogahay shirkadan b b wall inay tahay shirkad madax banaan oo caadi laakiin dawladda dawladoodaa ka dambaysa dalkoodana wixii side effect ku samaynayo ma hayo.
waa tahay waa si fiican baan kuu fahmay waa kuu soo noqonayaa eh, maxamuud waa kuu soo noqonayaa eh, dhegaystayaashaan siiyo eh, eh, dhegaystayaasha lineka hallo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته calaykum asalaam adoo magacaa ku bilaabaya horey u gal magacayga yuusuf baa la yidhaahdaa waxaan rabaa inaan eh, wasiirka waa salaamaya marka hore iyo eh, aqoon-yahanka xagga kale uga jira Eh, idaacaddana aad baan ugu mahad celinaya barnaamijkan inay noo soo bandhigto Eh, waxaan rabaa keliya inaan w- weydiiyo eh, wasiirka eh, heshiiskan ay galeen eh, waxay un ku galeen bixidaana loo weynanaa sidii maaragta dawladda waxay u gashay dad eh, ka ordaya heshiisyadii ay muqdisho iyo eh, ba- ba- barogaleen heshiiskan heshiis dhamaystiran hadduu yahay eh, xagga shaqaalaha oo waxdan aad aragteen oo barbaraha shaqaalihii bay ka qeylinayaan eh, muqdisho cashuuraadka waa lagu qaaliyeeyey saameyn sidee leeg taxation schemekii ma loo sameeyey nimankan ay nagu maamuli lahaayeen ila iyaga hadday dekada qabso ayaana maamulaya shaqaalihii ah eh, ma soomaaliba mise waa ajnabi Eh, saameyn intee leeg bay dadka caadiga oo ganacsatada ay ku yeelan doontaa nimankan inay waayahay Eh, wasiirku waa ku maqlayaa isagaa kuu jawaabaya
aad iyo aad baa umahadsan tahay yusuf soomahin aad iyo aad buu umahadsan yahay n waa run waxa weeye n si- sidee loo maamuli doonaa waa arrin aad iyo aad wasaal aad u fiican n horta n maamulka horta qaybta ay maamulayaan waxa weeye waa qaybta adeega canshuuraha iyo wixii kale oo boort authority-ga ama maamulka meesha iyo lacaanshaha dee innaga iskale reer puntland ba iskale iyagu waxay maamulayaan waxa weeye waa qaabkii alaabta khidmaadka loo soo deji lahaa loo rari lahaa maamulka dekedda laakiin horta n shaqaalaha iyo maxaanku yidhaahdaa waxaasoo dhan innaga unbaa iskale Shaqa- shaqaalaha iman karaa waxa weeye waa shaqaalaha expertska ah oo boqolkiiba ama sagaashan iyo sagaal waxaa laga yaabaa inay noqdaan dee shaqaalaheeni shaqaalaha haddaan ku jirin waa shaqaalihii hun dekedda shaqaalo kale oo imanaya oo dibadda laga keenaya oo aan ahayn experts aan laga maarmi karin ma jirto kuwanna waa la tirin garaynayaa performancekoodii baa la hagaajinayaa aqoontoodii baa la hagaajinayaa waxyaabaha ugu badan oo runtii aada iyo aada hadda dhibaatooyinkeena ka haysta waxa weeye waan u sheegayaa saaxiibaday waxaa dhammaaday wixii yaqiinay badaha waxaa dhammaaday bailotyadii waxaa dhammaaday dadkii Ee, yaqiinay shirkadaha loo waddadii shaqeeyo.
burburka.
intii burburka waa gaboobeen waana waqtina waa dhammaadeen muskiiladii laga bixi jireen waadigana waa dhammaadeen maanta wax maanta haddaa is tiraahdo hal qof waramataag buudkaa u dir ama markabka ha soo xidho way yaraanayeen yacni waa dhif wey iyagu toobarama bixinayaan dad marka ma waxaa horta ugu badan toobarayaan oo ugu badan oo laga faa'iidaya waxaa weeye inuu isbedelo horta oo la helo in la helo shaqaale inoo qabta shaqada dekedda iyo dekedu waxay u baahan yihiin aqoon-yahanadii dekedaha wixii maritime-ka la ohan jiray horta taas waa la helayaa waa tan labaade maxaanku idhahdayey waxaa kalo dekeda boosaaso haddaad si fiican kaaga waramo qofku isaga alaabtiisa la degaa qof walba qof walba isagaa la degaya xitaa marka shaqadu bilaabato isagaaba iskala degaya Mhm.
male wax la yidhaahdo ay bahal wuu garanayaan badankooda ninkii maxamuud habanumanaya Mhm.
i s b s courtka international Mhm.
eh, board security maaragtay system Mhm.
oo lagu yaqaano male deked inay meeshii deked noqoto Mhm.
oo yeelato systemka loo galaa qaad buu leeyahay systemka amnigeedu qaad buu leeyahay systemka maxaanku idhaahdaa een, een, maamulkeedu qaad buu leeyahay Mhm.
This- d- inagu deked maaha waa jeti waxaan hadda anaga maamulo waa tahay Mm.
Eh, waan kuusoo noqonayaa Eh, dhegaystayaasha aan eh, siiyo mar kale
hallo
waa ka xumahay Eh, dhegaystahaas khadkaa ka go-ay aan dhegaystaha xiga siiyo Eh, eh, maxamuud wa- waa waa maqlaysaa soomaa hadalka wasiirka haa waan maqlayaa een, waxa weeye annaga dubay hadday noo samayn lahayd biyo xidheeno iyo wadooyin een, gaadiidku noo maro iyo aad baan iimaanka ugu qabi lahayn laakiin dekedaas dee niman dekedane inay re- reero kale aan dekedo u samaynaynaa weli annagu xoogaa halkaas in dawladdu caddayn iyo damaanad cad ka bixiso heshiiskana dee golayaashana soo u soo bandhigto shacabkana u sharaxdo oo waxaasoo dhan dawladda looga baahan yahay waa tahay waa mahadsan tahay Eh, wasiir arrintan waa arrin sharaxaad dheer u baahan haddana waxaa muuqataa eh, eh, waxaa laleeyahay shaqadii inaad bilowdaan baad hadda ku dhow tihiin oo kowda oktoobar baa la sheegay in eh, hawshu bilaabmayso Eh, iyadoo waxaa socmashaa taagan yihiin ma u muuqataa dawladdu inay isugu soo hartay eh, waxeedii oo dhan inay qori ku meel mariso
Een, may kuma meel marayso Hmm.
Een, waxaani een, een, een, maxamed waa aad iyo aad buu mahadsan yahay Een, arrintu arrintan la yidhaahdo horta anagu dawlad ahaan council of ministerskiina waa marinay golaha wasiirada waa la mariyey golaha een, maxaan ku rahda xildhibaan Baarlamaanka.
baarlamaankana waa la mariyey heshiiskan nimaan hadda maanta ka haysan buug Mhm.
ma jiro nimaan haysanin Mhm.
mostly aniga suuqaan kasoo qaadaa Mhm.
mostly aya keenaa Iye.
marka horta heshiiska heshiis Wax qarsoon qarsoon ma aha.
ah Mm.
ma aha Een, waxaan idhaha waa runtii waa wax ganacsi weeye wax siyaasadaysan Mhm.
oo aanu hadda siyaasad la oran karo Mhm.
siyaasad dhaqaalaa jirta oo de waa run Mhm.
qofku dhaqaalaha iyo siyaasaddu waa isku xidhan yihiin laakiin annagu waxaan u xusaarannahay maxamuudow ilaalinta heshiiskaas in dekedaa lagu dhiso muddo waktigaa de- ku qoran Ee, waa inay afar iyo labaatan dhammaystir- bilood ah.
waa afar iyo labaatan Muddo bilood haddaan ah.
khaldanayn.
afar iyo labaatan bilood wey Mhm.
lagu dhammaystiro Mhm.
ay ku soo xidhaan sad afar markab oo dee kuwa dekedaa ay lasoo hoos galo kirinadu way hoos galaan kow number one- number two waxaanu kaloo kaga fiicannahay galafka iyo qaybahan oo dhan strategy wey boos maxaan ku ihahdaa puntland waa waxaanu nahay t- transshipment hub yani meesha oo loo kala maraakiib badan wareejiyo.
baa mara oo Baa mara waa la dhigayaa loo kuwo xitaa isticmaalaa loo wado meel kale baa la dhigaya oo laga yaabaa inay shidaal iyo qaataan oo ay shidaalka qaataan een, mare- containerska qaadaan transshipment yani waa la dhigayaa wax loo wado maxaan ku idhahdaa jabuuti oo kale Mhm.
ayuu halka dhigaya ka tegaya wax dubay loo wado halka la dhigaya wax ma noqonayso meel xiran Mhm.
oo qof isaga xiran investmentka la gelinayena dee wax badan buu wataa Mhm.
dekedan hadday dhisanto Mhm.
waxaan aaminsanahay wadooyinka maxamud ii sheegay waa dhismaya Mhm.
Way oo dhismaya.
arrintaa in Ah, eh, jidad yani badan la jidad helo in in- tare- xataa in tareen la sameeyaa muhiima wax badan baa laga wada hadlay Mhm.
yani badeecadda hadda ka degaysaa dee suuq bay u baahan ma tahay waxaad leedahay Suuq- dawlad ahaan eh, dadka yaga iyo dalka yaga inaan subcad xumo iyo dhibaato u geysano waa ka weynahay waa ka weynahay waana ka ilaalinaynaa ilaahayna ilaahayna dee taa haddaanu gallo dee waa wax maaragtay wax ummadayada iyo taariikhdayada un dee xumaynaysaa laakiin annagu waxaanu daacad ka nahay Mhm.
inaan la dhiso Mhm.
deked aan helo Mhm.
And- dekeda eh, waxaa heshiiska ku qornayd eh, eh, sida eh, aan filayo haddaan khaldanayn ee dekeda hadda la dhisayo waxaa laga feer dhisayaa dekeda hadda jirta oo tanna waa la casriyeynaya mid cusub oo afar boqol iyo konton ahna waa tanaa laga feer dhisayaa sax Eh, arrinta ugu weyn oo hadal haynta le waxa weeye dad Xal.
badan baa waxay degan yihiin hareeraha dekeda Mhm.
oo ah eh, guryo bareefad ah iyo kuwo babliga xitaa iskoolle waxaa jira waagii talyaaniga la dhisay hoteello waaweyn baa ku yaalla oo gacaytahan ka mid yahay Eh, saameyn ballaaran baa laga yaabaa inay timaado haddii la dhow dhulka hala dumiyo oo dee dawladda hadda madaxweyne cabdiweli gaase wasiirka ah ka tahay ayaantii dumintii gaalqacyo lagu sameeyey baa ilaa iyo hadda qeeladeedii taagan tahay abaaraa dhacay oo waddanka culays badan baa jira arrintaas maxaad ka yeelaysaan horta tolmano mid baan kuu sheegaya horta dekeda boosaaso dadku waxay leeyihiin maxaa xagga loogu rari waayo maxaa mareero loogu rari waayo mareero aniga cidigama jeclo oo annagaa degan in dekeda laga dhiso annagaa degan iyadoo dalka kan aan waxba ka dhisnayn oo haba yaraatee magaaladaasoo dee tu maaragtay inta ka yar la yimi laakiin mareero maaha meelo badan baa jira ama Aan- dekeda dib baa aan- loogu durki ama- karaa iyadaa qayb la ama- xabaali karaa adduunku hadda meel kasta bad dusheesaa la degaa Dhegeyso- ama dhanka madaxtooyada meeshay doonta ha noqoto Mhm.
halkaas oo dowladdii een, hore ee maxamed siyaad barre ay jirtay Mhm.
halkaa toddoba iyo soddon guri baa laga dumiyey haye mareero no halka hadda dekedu ka dhisan tahay haye horta hallayfa- ha la isfahmo Mhm.
toddoba iyo soddon guri Mhm.
baa laga dumiyey haye sababta looga dhisi waayey mareero Mhm.
sababta looga dhisi waayey madaxtooyada agteeda Mhm.
sababta looga dhisi waayey dhinacan bari Mhm.
waxa weeye waa loo dooray the best ugu
position fiican laga position dhisi ahaan.
karo waa halkaa weeye Mhm.
heshiiskana waxaanu ku gallay Mhm.
in dekeda boosaaso baanu ku gallay mareere kumaanaan gelin Mhm.
xagga dhinacan dhinacan bariga kumaanaan gelin Mhm.
dhinaca galbeedka kumaanaan gelin waxaanu ku laakiin gallay heshiiskii galow waxaa la yidhi dhegayso.
seexeegan Yaa- yaa ku- yaa ku- yaa laakiin kuu sheego Mhm.
marka dowladdii hore ee jirtay Mhm.
haddii way heli kartay inay dekeda ka dhisto mareero oo aan markaa guri ka- guryana ka dumayn way ka dhisi kartay dhinaca madaxtooyadu markaa aanay oo markaa wax laga rari jirayba halkaa boqolaal anigu kuleeyahay wax laga rari jiray ma garatay een, may ma- lama lama waayo weliba sabab baa dadkii booska laftiisa dadkii laga iibiyo ku keentay jirtaa sabab baqlada baa horta ma keentay jirta arrintaas yah booska hadda dekadu ka dhisan tahay Eh.
dadkii deganaabaad ka mid ahayd waagaas eh.
maya maya waa maya maan dalka mana joogin Een, marka anigu waxaan ku leeyahay horta yaan loo qaadan Mhm.
in dekeda boosaaso Mhm.
l- dhinac kale dadku waxay leeyihin hala raro hala raro horta location horta hala rabaa haddii laga yimaado Ha.
wadda aan Kow, ahayn in wax la dhegayso, dumiyo ma jirtaa dhegayso.
ma furanta waddada dumintiina waa joojinay haye annagu wixii duminaya waxaanu yidhi dhinaca baddaan buuxinaynaa haye oo Marka- guryo la duminaya ma jiraan guryaan duminaynaa ma jirto Mhm.
marka haddee qofku qof wax kale doonaya waa gaar Mhm.
laakiin annagu waxaan u sheegnay shacabka reer Bu- puntland iyo reer boosaas iyo reer soomaaliyeedba Mhm.
waxba dumin mayno Mhm.
wixay taa un baanu hore uga sii soconayna Mhm.
Waa sida- macnaha dekadaas inta hadda ay tahay baad ku ballaarinaysaa Baad ku dhanka badaa u ballaarinaysaa, durkaysaan dhinaca bargaa, waxa la yidhahdaa regulaamation.
guri la duminayaa ma Ma jiro jirto, waa kaa.
ciddii sidaa tidhaahdo oo dhahdo dhul baa dul- la duminaya oo cid been sheegaysa waa shay cid kale bay sheegaysa waa nin wax qolf ah wax kale iska doonayay aan doonayn run doonayn aad baad u mahadsantahay Eh, maxamud haye
waxa weeye wasiirku waa mahadsan yahay Mm.
Een, waxaan rabaa wasiirka horta inaan weydiiyo Een, maadaama waktiga kooban lagu dhisayo afar boqol oo mitir oo dekediina saa ku dhismayso wasiir soddon sano baanu faa'iidada wax ka guranaynaa hadday dibi soddonkaa sano iyo shaqada intaa la eg halkaas ayaanu uga cadeen u baahan miya halkaas Usii waa waa waa su-aal sharaxaad.
meesha ku jidha wuxuu yidhi eh, soddonka sano oo imaaraadku ay dekeda maamulayaan eh, soddonkaa sano waa wakti aad u badan oo markii dekeda afar iyo labaatan bilood lagu dhiso wakti badan bay nimankii faa'iidadii iyo wixii meesha soo gala qaadanayaan Eh, halkaas eh, eh, baa in la cadeeyo u baahan soo saa maaha maxamuud ha dekediina hal sanaa la dhisay soddon sanona waa la haysanayaa dekediina Waa- afar iyo labaatan bilood baa lagu dhisay waa laba sano eh, soddon sanona waa la maamulaya waa waa si fiican baan kuu fahmay wasir waxa meesha ku jira waxa weeye soddonkaa sano oo d b wall ay dekeda maamulayso eh, wixii canshuur ah ma iyaga qaadanaya kulligeed mise qayb bay leeyihiin oo percent bay leeyihiin Een, maxamuud eh, aad iyo aad buu umahadsan yahay waa clarification arrintaa inaan ka bixino waa rabnaa Mhm.
Een, dekeda boosaaso cashuur nimankani shaqo kuma laha haye haba yaraatee dowlad baa le haye oo dowladda puntland baa wixii canshuur waa ah cashuur dowlad baa le haye lahaanshaha meesha dowladda iskale oo dowladda sideeda gacanta ugu haya sideeda iskale haye wax yar oo anigu hadda ma aqaan boqol kun inay bishii gaadho Mhm.
oo la yidhaahdo een, maaragtay khidmaadka ama board chargeska ama waxyaaba noocaasa Mhm.
ayuun bay nimanka Bay iyagu bay qaadanayaan.
qaadanayaan Mhm.
boqol kun aan u malayn maayo boqol kun inay tahay waxa macni innaga bishii Iyo wax la sanadku mida, waa miliyuun ma- ma badnaba, sanad- ma sanadku- badnaba marka la fiiriyo, sanadku waa ee, milyuun annaga waxaan ono ka helnaa Mhm.
soddonka milyuun soddonka sano waa soddon milyan Mhm.
sax wala la Mhm.
marka lacagatan la gelinayo waa wax lagu kordhinayo hadhow khidmaadka shaqada lagu qaban doono Mhm.
waa wax ka soo baxaya Mhm.
waa wax kordhinaya kowaca dhaqaalaha ee dalka Mhm.
ee ma aha dekeda boosaaso yacni intaasay nimankani qaadanayaan Mhm.
no way waxa weeye waxa soo kordha Mhm.
ayuun bay wax ka helayaan Mhm.
oo de wax ku qabanayaan taa maamulkeedana ama ciddii dood ha noqdo ama maxamuud ha maamulo ama siciid ha maamulo Ehe.
ama d b weld ha maamusho ama siciid ama dawladdu ha maamusho Mhm.
maamul waa wax macno le uu leeyahay male Mhm.
waxa weeye waa management uu garanaya maxamed maalmanaya si fiican wax kale oo ay mas-uul ka yihiin nimankani ma jirto W- waa tahay eh, dhegaystayaasha halkan- ayaan iyagana eh, eh, waxaan jeclaan lahaa tolman halkaa in yar in wasiirka aan halkaa in yar kaga noqdo wax yar Haye.
Een, waa caadiga qolo markay hawl qabato ama heshiiska waa la dareemayaa boqolkiiba percentage nimanku horta inay leeyihiin inkastuusan wasiirku caddayn laakiin uu sheegay inay wax yar tahay laakiin de waa soddon sano ayay faa-iidada dekadu soo gasha ama canshuuraha la- laga helo ay boqolkiiba haba yaraato hadday rabto soddon sano bay guranayaan halkaas
sodonkaasoo dhan lafteeda boqolkiiba shan iyo toban innaga iskale iyagu waxay leeyihiin shan iyo siddeetan Mhm.
yah haye sodonkaasoo dhan lafteeda Mhm.
khidmaadka iyagu qaadayaan Mhm.
dawladdu shan iyo toban bay leedahay Mhm.
iyaguna shan iyo siddeetan bay leeyihiin Laakiin Marka- sideetan waa badan tahay soo maha wasiir.
ma badla marka loo eego saddex marka Marka lacagta la lacagta ay eego, gelinayaan.
lacag gelinayaan la eego Mhm.
waayo investmentkan meesha la gelinayo ama maalgelinta la gelinayo Mhm.
dee wixii dadkii say ugu soo noqonayaan Mhm.
ya Waaga.
haddeer haddii anigu aan taydaba sideedaba aan ugu wareejiyo Mhm.
oo aniga saddex boqol iyo soddon iyo lix milyan la siiyo Mhm.
asaan hal milyan helo intee lacagtani kusoo xororaysaa Waa- Wa- waa wakti badan marka inay iyagu jawigii waxaan kusoo bixi lahaayeen Mhm.
ama ay een, adeegyadii loogu talagalay lacagta ay ku heli lahaayeen inay inay inay maaragtay een, een, een, ii sheegeen ay ay ay dee sameeyaan adeegyadii oo dhan baa loo baahan yahay marka Waa- waa- anigu waa- anigu adeegsayaasha marka sameeyay. Waa- marka waa- uma badna mostly uma badna Mhm.
runtii dadku way aad bay uga qaylinayaan laakiin Mhm.
jabuuti Mhm.
jabuuti shan iyo labaatan sano ay qaateen iyadoo dhisan Mhm.
iyadoo dhan Mhm.
aniga waxba waa lay dhisayaa haye iyaga laakiin iyadoo dhisan bay shan iyo labaatan qaateen Ay, ma dhamaysay Shan iyo labaatankoodii shan iyo labaatan sano dee may waa ma- waa dhowdhowdahay Mhm.
ma garat welina iyagaa maamula iyagaa maamula Mhm.
ilaa jabuuti yaa maamula Mm, Ee, Jabuuti walaal- waa heshiiska waa ka baxday baa la may yidhi.
kama Runtii bixin waa- kama bixin waa tagtaa Jabuuti Kama oo bixin, kama la bixin.
socotaa.
yaan la khaldin dadka Mhm.
jabuuti weli waxaa maamusha d b world haye jabuuti kuwo kaloo iyagu dhisteen bay maamulaan Mhm.
laakiin Ee, dekada dekadii weyn ee Jabuuti- magaalada, wa- ee jabuuti Mhm.
weli waxaa gacanta ku haya Mhm.
d b world iyagaa waa tahay maamula dhegeystayaasha dhegeystayaashaan siinayaa eh, eh, waa-
halo Ah, asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu horey u gal fikirkaaga magacaaga ku bilowo walaale waxaa la yidhaahaa siciid islaan siciid waxaan joogaa magaalada boosaaso aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa horumarka waana jecel lahay in dekeda la dhiso laakiin waxaan aad iyo aad walaac uga qabnaa arrintan soddonka sano ee dekeda la haysanayo ma ka fiicnaan lahayd in laga dhigo shan iyo toban sano ama toban sano maxaa yeelay qofka maanta dhashaa soddon sano jira kan u yaroo soddonka sano jirana lixdan sano gaarayaa marka yaa waxaan hadhow seebay wax noqon karaan runtii arrintan soddonka sano ah walaac weyn baan ka qabnaa waayahay wasiirku waa ku maqlaya isagaa ka jawaabi doona ee wasidii aan dhegaystayaasha isu raaciyo hal mar si aad u jawaabto halo dhegeystaha xiga
halo ah adoo magacaaga ku bilaabaya maxamed yuusuf maxamuud
ayo maxamuud
halka laba kalmood basaan weydiin lahayn wasiirka Mhm.
or iyo hor aan deyn wax la qabto oo dad caadi oo laga soo baxo waa wadaniyad bay nagu jiraa
Yah.
mid midda labaad
wuu ku maqlayaa wasiirku ku celi midda labaad wadanka in wax loo qabto waa aqoon tahay Mhm.
waxaa la qabanaya wax elektronikana dambe iyo duulitaankana dambe iyo wadanka waa taloo labaatan sano dowladda ahayn oo baxda soo nooleen iyada tahay waxayna daqabatanaya iyo baalkiga carabtaan meesha ma haysayo Mhm.
maqal Ah, oo codkaagu waa hooseeyaa wasiirka tahay wax iyaga taaskow
waa ka xumahay eh, dhegeystaha khadka ka go-ay aan dhegeystaha xiga siiyo halo Eh, wasiir nuxurku waxa weeye eh, mid eh, dhegeystiyo- soddonka soddonka sana badan weeyo Mhm, su-aal baan weydiinayaa reer boosaaso iyo ganacsatada mhm,
een, dukaan kasta oo lagu jiro mhm, dukaan kasta ama bakhaar kasta ee boosaaso mid aan heshiis ku jirin inta laga dumiyey loo dhisay horta ma jiraan
waa su-aal meesha ku jira oo waa guryaha inta la dumiyo guryaha inta la dumiyo in dib loo dhiso Mhm.
oo la yidhaahdo intaasoo sanaa ku jiraya intaana waa ku siinayaa Mhm.
horta ma jirtaa mise ma jirto waa su-aal meesha ku jirta waa jirtaa eh, waxaanu ku hubaa inay jirto Inay jirto.
in shirkado intay dhul dumiyaan Dhisaan.
guryo yaryari ku yaalaan Dhisaan.
dhisaan oo kiraystaan oo deganaadaan laakiin kira baxshaan ee intaa xitaa la Oo degan ay- yahay shay- kadibna bacnihiisa markii go'aamo- muddada ay dhammaato gurigii qofkii u noqdo horta waxaa la gelayaa yeen wax weyn maaha waa inta waxan waa ganacsi waa horta tahay.
aan si fiican isla fahmno haye ya haye horta de in la isfahmaa fiican oo shacabku wax fahmaan Mhm.
anigu waxaan ogahay guryo aan guryo magaalada ah Mhm.
oo shan iyo toban sano lagu galay heshiis Mhm.
oo qaar labaatan lagu galay Mhm.
ya Mhm.
dee horta dekadu qaabkaa wax ka duwan Mhm.
maaha Mhm.
annaga intaa in gurigii meeshii la geliyo Mhm.
intaana maaragtay eh, isheeg aanu qaadano Mhm.
maamulkiina iyagu haystaan Mhm.
waa intaa uun Eh.
wax kaloo meesha ku jaami jirto oo waa tahay ee dhegaystayaal eh, eh, maxamud haye eh, si fiican baad u maqlaysaa wasiirka iyo sharaxaada dheer oo uu bixiyey haa waxa weeye horta dalkeena inaynu horumarsano oo weliba dekedeenu deked yar bay ahayd oo cuul baa ka jiray oo in aynu dekeeda oo boorti calamiga helo horta qof kasta oo reer puntlandihi ama puntland darisihi horta raalli buu ka yahay Mhm.
laakiin waxa weeye imaaraadkaas oo dekedale iyo xoogaa tuumada ee wasiirka waxaan weydiinayaa haddii ay sanadkaa koowaad dhisi waayaan ama sanadka ku xiga ama shanta sano ugu horeysa maxaa heshiisku tilmaamaya
su-aasha aad baad u mahadsan tahay e wasiir arrin baa meesha ku jirta e hadda maxamuud ka hadlay dadku eh, cudur waxaa jira eh, waagii hore soomaalidu marka etoobiya maqlaan shaki unbaa isaga jiri jiray wa- eh, eh, iyagoo dagaalkii seven seven iyo meelaha iska eegayay iyo kii axmed gurey iyo hadda dadka waxaa jira eh, s- shaki un imaaraadka ku saabsan oo hadda waxaad maqlaysay dawladda soomaaliya waxay ku eedeynaysa inuu maamul goboleedyadii kala furfurayo oo uu dawladdii dhexeeye maamulada iska horkeenayo eh, inuu dana gaara leeyahay oo dekada dekadihiisa uu ilaalinayo oo dekada berbere iyo tan boosaas heshiiskiisu arrintaa ku salaysan yahay arrimaha noocaas ah eh, imaaraadka waa tagtaa oo heshiiska eh, dadkii madaxweynaha la socday baad ka mid ahayd oo idinkaa soo saxiixay arrintaas iyaguma dareensan yihiin maxayse kula taa
Een, horta heshiiska markaanu gelaynay annagu shacabka reer puntland baanu ka mid nahay haye Een, siyaasiyiinta dalka joogtana waa ka mid nahay intaa ay dadku ogyihiin wax kasii badan baanu ognahay haye marka wax waa khasab Mhm.
inaanu qodob qodob u raacnay Mhm.
inaanu k- bahalkaasi haddii uu yani in heshiiska aanu gelaynay wuxuuba ku salaysan Mhm.
yahay shakiga Waa iga- sababta heshiiska u qorteen baanu u qorrayba Mhm.
waxa weeye inaanay taasi nagu dhicin Mhm, marka aad iyo aad baan uga taxadiray mhm, inaanay nagu dhicin inay intay laansaar naga dhigtaan mhm, yah mhm, ay halka iyagaa nagu hayaan mhm. oo iyaga toodu shaqaysa Oo iyaga inayna tooda- cunaqabateyn la ayna saaro.
cunaqabateyn idinku idinku waa arrintaa waa- anaga waa laftayada maaha keligod mada kulligayaa qabna marka een, arrintaa maxamudow aad iyo aad baan uga dadaalay Mhm.
waxaan umanayaa saddex bilood miyo afar bilood baan joogay anigu Mm, iyo imaaraadka Imaaraadka.
eh, dubay ha Mhm.
oo maalinna madaxweyne laba jeer iyo madaxweyne kasoo noqday maalinba qodob baanu bedelayni Mhm.
maalinba waxbaanu bedelayni Mm, idinku ka taxadaraya waxaa dadka Qodobkaas, cabsidu ay qabaan oo ah dhibta- inaan maqaarsaar laydinka dhigan inaan maqaasaar naga dhigin Mhm, annagaa dadka uga foobiya badan annagaa uga maarata taxadir badan Mhm.
dee dadkii baanu ka mid nahay mhm. oo waxa dadku dareemayaan waa dareemi Dareenkayga waa karteen dareemayna.
Mhm.
marka een, laakiin waxaanu fiirinaynay oo kale Mhm.
kow inaanu dekadiina noo dhisanto waxaanaanu ka taxadiro Mhm.
dekada keliyana maahae Mhm.
haddii maalgelintaasi timaado Mhm, saddex laab ama toban laab maalgelineed baa dalka imanaya mhm. oo kalsooni baa imaanaysa Kalsooni baa eh, imanaysa dalkii.
hal arrin baa meesha ku jirta, aan raba inaan ku weydiiyo transshipmentka waxaa la dhigaayo Mhm.
freesonkii alaabta la dhigayay Mhm.
maxaan ku idhaahdaayey inta markab imanaysa wax ka qaadaysa Mhm.
maaha inta wax dhigaysa Mhm.
inta wax ka qaadaysa inta wax ka qaadaysa inta wax ka qaadaysa oo mhm, oo de- intee la dhigayaa de- intee intee intee intee container la dhigayaa mhm, intee alaab oo dhaafaysa Mhm.
mostly meesha tani waa transshipment Mhm.
dekeda waxaa kasii badnaanaya Mhm.
waxa kale ee soo gelaya mhm. shaki ah dadkan ah ee shaki ah ee ee, in cid kale ay ee, ee, lug ku leedahay oo ee, caqabadan ah ee, in dadka iyo idinka la iska kiin horkeeno si aan heshiisku u fulin shaki aad dadkan shacabka oo hadlaya inay cid kale xiriir la leeyihiin ama idinku jiraa waana aaminsannahay khasab dadku dadku waxa weeye dee dalkii way iska mataqaanaa soomaaliya maanta waxay noqotay tibir xabaal taallo Haye.
cid kasta waa soo gelaysaa haye marka eh, waa khasab de waa dad badan baa jira oo la xiriiraayo oo Mhm.
een maxaan ku idhaahdayey aniga ma- aniga heshiiska la gelaayo oo turkigu gelaayo xamar ku gelaayo Mhm.
oo dhiibi wad berbere ku gelayso Mhm.
aniga maxaa laygu diidaya Eh, kuwaaba waa galeena kuwaa waa- aniga maxaa odhan marka laygu diidaya ma garat ma waxaa dhici karta eh, eh, dad eh, waxa la yidhaahdo dekodahaas u danaynaya inay diidayaan ta boosaaso inay dhisanto khasab Mhm.
khasab maalintii heshiiskaas aanu gallay Mhm.
baa cadaawada kadeed boosaaso bilaabma gebigeedaba Mhm.
cadaawada waxaa laga yaabaa in eh, dad u danaynaya labadaa dekedood ee xamar iyo berbera inay ba- ba- caqabad ku furayaan ta boosaaso khas kol- ganacsi weeye wixii siyaasad ganacsi Ah, halkaygaa inaan joogo Mhm.
oo aan containerkaygu ama berbero ama xamar ka dego Mhm.
ama jabuuti ka dego Mhm.
dee yaan oo adigu rabin weligaa sacbada oo hoos yaan rabin yaa- oo la- laga faa'iido intee baa in- cid kasta waa rabtaa oo de- de- de- dekedahaas Mhm.
waa dadka dekedaha lihi Mhm.
ama maamulaya intaba waa rabaan Mhm.
marka een, anigu waxaan aaminsanahay een, shacabka anagu shacabka iyo anagu mas-uuliyiin baanu nahay Mhm.
Inaanu ganacsatada ga- ma aragtay. Horta dadka hadlaya oo ganacsatada way ganacsatada saragnay, ka mid tahay ma aragtay.
ganacsatada way saragnay isnimada way saragnay nabadoonada way saragnay cidaanaan isaragni male haye laakiin de waxaad moodaa dadki inaanay ujeedin Mhm.
een, maxaan ku idhaahdaayey dadka qaar aan ujeedin baa jira oo dee isaga dhashay kolo dadka qaar isaga dhasheen Inay mucaarabaan.
yani ilaa iyo baan garanayaa maalinta s d f la abuuray Aye.
qaar qaylinayin baa inta qaylinayan waa tahay adoo aada u mahadsan eh, eh, wasiir Eh, eh, marka dadka noocaasa laftiisa in layska mashquul- layska mashquuliyo waayahay dowladda Maaha.
federaalka ee dhowaan ee, maadaama adigu aad wasiir tahay oo aad xoggaal tahay oo afka dowladda aad ku hadli kadib mar walba oo wasiir maqaam sare uu yahay ee, waxaan rabaa arrin mawduuca ka baxsan inaan hal su-aal kaa weydiiyo Ee, dhowaan ee, dowladda puntland ee, iyo afar maamul gobolood ee kale galmudug iyo koonfur galbeed iyo jubbaland waxay soo jeediyeen ee, eedayn bay waxay u jeediyeen dowladda federaalka oo waxaa ee, lagu eedeeyey inay qalalaaso ka wado gudaha maamul goboleedyada Ee, waxaa kaloo jirtay in ee, baarlamanka soomaaliya mooshin imaaraadka ka dhan ah la horgeynayo oo eed loo jeedinayo arrimahaas ee, ma iska qiyaasba ah mise wax caddaynaa loo hayaa
tol maalo su-aal baan ku weydiinaya anigu su-aalaha laakiin kama jawaabin haddaan wariyaal nahay waa waad keenaa ka keliya.
jawaabtaa waxa weeye eh, Haye.
horta eh, eh, waa tan laleeyahay dekeda boosaasaa wax lagu wareejinaya Mhm.
maxaa loogu wareejiyey dekeda Bo- eh, muqdisho turkiga Haye.
maxaa loogu wareejiyey airportka Haye.
maxaa loogu wareejiyey iskuulada?
Maxamuud baa qadka ku Maxaa- jira.
maxaa- Maxamuud baa maxaa- siilaylaa oo maxamuud nag- weye- maxamuud weye ninka hadlaaday.
Haye.
maxaa iskuullada loogu Haye.
wareejiyey maxaa wadooyinka oo dhan loo siiyey haye danta shacabka reer muqdisho wey Ah, maxamuud eh, wasiirka waa maqlaysaa wuxuu leeyahay eh, dadka qaylinaya intooda badan qaybina waa dameereedhaan raacday qaybina eh, waxay u danaynayaan dekedaha berbera iyo muqdisho oo inta boosaaso meesha looga tago oo weligaa dadka ka dambaysid baa la rabaa Ah, ma kuma muuqata arrinta maya horta een, waxa weeye anagu kolley anigu maxamuud ahaan dawladda wax badan baan ku raacsanahay Mhm.
Een, imaaraadkuna dad walaalahaya weeyo yani taariikhda say noo soo caawimeen iyo waxyaabihii ay noo qabteen oo dhan waxaasoo dhan waan dare soo reer puntland waa dareemayaan Mhm.
laakiin een, waxaa jira wax la yidhaahdo dan oo dawladdu iyadoo saaxiib kulaabay haddana danteeda kaa fushan kartaa haye Een, midatan dee xamar oo xagga oo aad aaday oo anigu dawladda puntland waa ku taageersanahay boqolkiiba laba boqol in ay go-aan qaadato shacabkeeda ay ugu danaynayso Mhm.
oo ay raacdo magaranaysaa ganacsigeeda iyo danaheeda iyo xulafadatan oo sacuudiga iyo goolafka ay eh, raacday dadka aynu maslaxadiina ka dhaxayso Mhm.
Een, dawladdasanna waa run oo aniguba waa la aaminsanahay sunnada waa qabaa in haddeer dawladda meesha timi dawlad iska federaalkana ma doonayso Mhm.
qodqod bay bilowday kii een, hirshabeelle wax ka qodqoday halka halkeena liijinaysa waxqabadkeeduba weynuba u jeednaa meeshay ka bilowday laakiin dawladda puntland waxaan ka codsanaynaa inaysan u jixijixinayn ee, danta puntland iyo danaha soomaaliyeed intaba difaacdo Een, marka taa aad baan ugu raacsanahayaa Wa- waa tahay aad baad u mahadsan tahay Eh, waktiga ayaa cidhiidhi ah Eh, dhegaystayaasha hadday suuragal tahay mid aba lama asiiyo hallo hallo Ma- magacaaga ku bilow hore u gal eed islaan saciid weeye fikirkii hadda ka dhiibanayay marka een, wasiirka aad iyo aad baan u salaamayaa sida uu noogu sharaxay arrinta dekeda waana soo dhaweynaynaa horumarka waana ku qanacsannahay maadaamana uu loo mirahay marka aada iyo aad baan ini salaamaya
waaya waayahay aad baa umahadsan tahay dhegaystaha xigaan siiyo hallo hallo hallo hallo hallo waa ka xumay dhegaystahaas waa ismaqli weynay aan dhegaystaha xiga siiyo hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam horey ugal magacaa ku bilowbo
walaalle maxamed xuseen baa la yidhaahdaa magaas haye
horta waxaan rabaa barnaamijka hadda laga hadlaayo horta wasiirku waa salaaman yahay iyo martida ma- ku jira barnaamijka ma garan mhm
qolada dawladda horta waxaan leeyahay iyagu waa mahadsan yihiin khayr allah siiyo horumarka ka shaqaynayaan ma garan mhm waxaan rabaa maanta idaacadda usoo galay inaan la hadlo qolyaha macnaha waxa weeye ee arrintan mucaaradaya oo ka hadlaya waxa weeye afar iyo labaatanka saac telefishinada iyo idaacadaha taagan ma garan haye maxaad dhihi lahayd waxaan orada horta dadka hadlaya waa fahmaynaayo waxa weeye waa dadkii mukhallasiinta ahaa oo awal dabamarka iyo beel fure hooraada wax ku xili jiray ma garan
waa gartay oo diidan macnaha horumarkaan iyo nidaam in la helo toosan iyo waxa weeye haddii aan la kureeyahay sida adduunka degalooda u shaqeeyaan hadda iyagu iyagu dekadooda horumar baan diidana amay orane waxay leeyihiin eh, iyaga laftoodu dantii dalkay ka hadlayaan oo cabsi baan ugu jirta inaan dekadii eh, cidimaano beli u qabsan bay leeyihiin eh, may oran horumar baan Aye.
diidana adeer may maqlaysaa haye maxamuud baa waqad ku jira weydii soomaalidu waxay tidhaahdaa carab dalabna mid dalabna laga garan og ma garan aye qofku macnaha afka wuxuu dooyu ka sheegi karaa laakiin waxaa layihi afo meelka uurowna allaa ku og Mhm.
hadday dad dalkan horumarkiisa iyo waxa weeye ee dalkuna dalkiisa ka hadlaya ay yihiin Mhm.
adeer waxyaabo badan oo mudan dawladda in lagala hadlo waddankan horumarkiisaabaa jira ma garan Mhm.
waynu ognahay dekadan boosaaso dekad soomaaliyeed bay ahaan jirtay oo soomaalida oo dhan u adeegto oo waxa weeye afarta dawlajoho looga soo shaqo tago ma garan Wa- waa si fiican canshuurihii la qaaliyeeyey waynu ogeyn allah u naxariistay labada nin oo dhimatay cabdulli cabdullaahi yuusuf markay dekadan haysteen waxa weeye dekadan dekad soomaaliyeed bay ahayd ma garan Eh, waa tahay labadan maamul oo ka dambeeyey faroole iyo cabdiwali cali daase waxa weeye canshuurtiina cilmo dhaqaalayahanaa baan nahay bay yidhahdeen canshuurtiina xilka ku Wa- dalleecay waa- aad baad Waa- umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay fikirkaaga waa soo dhawo waxaan ka hadlayaa adeer waxyaabaha macmuuman ha laga hadlo laakiin in horumarka la jiido waxa weeye adeer waxba masoo kordhaysa waaya aad baad umahadsan tahay waktiga ayaa gabagaba ah maxamuud eh, ba- waa ka xumay dhegaystayaasha aan dhegaystaha siiyo halow
alo haan ayaa hore u gal
maxamed aad baa mahadsantiin waa salaamaya dhini wasiirkaba su-aashayda aan haddaan rabaa wasiirka weydiin lahaa waxay tahay sida caalamiga marka business la samaynayo waxaan ognahay in magaranaysaa lagu xisaabtamo meesha waxaa la yidhaahdo amnigeeda security waa waa waa waxa ugu muhiimsan ee mataqaanaa business lagu sameeyo dadka hadda een, sh- maalmihii dhawey shirka qabanayay ama xaalada magaalada markaa fiiriso iyo wadanka suu yahay wacyigiisa iyo hubka yaala iyo macnaha waxyaabaha jira wax moodaa een, amniga dawladda yeelay boqol kiiba boqol aanay xamid karin iyadoo waktiga dawladda waxaana ognahayo shan iyo toban bilood meelahaasu yahay waa tahay Eh, waa- waa- waa tahay waktiga ayaa gabaabsi ah fikirkaagana aad baan usoo dhawaynayaa Eh, maxamuud eh, ciise siciid eh, maxaa ku gabagabaynaysaa adoo ka eegaya eh, in cabsidaas idinka aad ka hadlaysaan aysan imaanin shaqadana la qabto oo oo oo oo horey loo socdo
maya waxa weeyaan horta dekada saan horey ba ugu sheegay inay dekadeena dekad caalamiga noqoto waxaan u malaynayaa dadka oo dhan way soo dhaweynayaan een humaag baa meesha ku jirta humaagtaasna dee wasiirka anigu waxaan baka waxaan ku qancayaa wuxuu yidhi afar iyo toban bilood baa la dhisayaa inkasta oo markii aan idhi afar iyo toban bilood haddii la dhiso hadday ku dhisi waayaan ama hal sanoo dambe saddex sano maxaa dhiciyay su-aashaas xoogaa lagama jawaabin Een, sida wasiirku inuu ku dhigay inagu dee daa'irkaynu xukumaynaay daa'irkaynu xukumaynaay sida wasiirku sidaa inuu ku dhigay hadday tahay kuwaana soo dhaweynaynaa Een, maranayna inagu dana soo kiraysto oo kollay anigu shaksiyadda puntlandna saasaan ku cabiraya waa intooda tahay waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay Ah, ah, fikirkaagana waa ah.
soo dhawaynayaa Eh, mudana wasiir waktiga oo gabaabsi ah Eh, eh, intaana gabagabada ku siinin ma jiraa shaki ah eh, arrintan eh, mooshinkan baarlamanka soomaaliya la horgeynayo oo imaaraadka ka dhanka ah inuu wax eh, cabsi ah ama saameyn ah uu hawshan ku yeesho cabsida horta mid ku jirtaa Een, horta ama ama ama bahalkii ha la geeyo een, een, een, ii sheeg eh, eh, baarlamaan annagu sidayadaba ganacsigii wuxuu ku xidhayaa dubay haye afartan dawiyad baan maandhow talaa ka tiri haye afar cunbaa ka yimi maaha saddex iyo maaqa waxaan maaha Mm.
inta kale dubay bay ka yimaadeen haye horta anaga tiriin ahaan baan dubay isugu xidhanaa haye ama heshiisa xumaado ama bahalkii dowladda soomaaliya ha joojiso shaqada waa soconaysaa miyaad shaqada tani way soconaysaa waxayna ku soconaysaa Mhm.
xiriirka iyo badeecadda ka imanaysa dubay Mhm.
iyo baahida halka looga qabo warar baa jiray ayaanahan la isla dhex mareeyey oo la leeyahay waxaa yimid ee wafdi talyaaniga ka socda ma- oo dhismaha dekada waagiga hore sameeyey oo le annagaa samaynayna warkaas horta ma jira mise waa ku tiri kuteen waxyaabaha dadka mataqaanaa lusariska ha sheegaan haye waa waxyaabahaas waa waxa shacabka lagu wareeriyo haye haddii dekad laynoo dhisaayo Mhm.
weligeedna halkaa fadhinay haye airboard baa oga lala jiray lix iyo labaatan sana lahaa airboardka laa dhisaya Haye.
waad ogeed tawlina ka raacday Haye.
waxaan jeclaan lahaa dadka shacabka reer puntland Mhm.
inay xaqiiqada Mhm, iyo wajahaan.
runta Mhm.
wajahaan Mhm.
qofkii ay ku barteen waxunna Mhm.
dee aanay dadka horkeenin Mhm. waa tahay maxaad ku gabagabaynaysaa Waxaan ku oo aad gabagabayn- dhihi lahayd waxaan dadka ku reer Puntland gabagabayn- adoo Wa- ee, waxaan ku gebagabeynayaa ilmaade riyaalow reer puntlandow dekedaas waa la dhisayaa haddii ay noqoto midaanin anfacayn dawlad baa u joogta heshiisku meesha uu ka xun yahay waa laga qabanayaa haddii xitaa bahalkaasi fuli waayo haddaba maxamed arrintu ka hadlaayay waa l- qodob baa jira odhanaya waxba kama jiraan wixii wixii xitaa ay geliyeen Mhm.
way garat Mhm.
oo wixii waa dee waa heshiis uu lagu Ee, falgelay dadkooda uu ka fulin noqonayo.
waayeen.
marka annagu waxaanu diyaar u nahay Mhm.
oo aanu mar kasta jecel lahay Mhm.
wixii dadku dhib ka sheeganayaan inayna soo weydiiyaan Mhm.
dad kale Ilaa arrinta inaanay hadda wax la- sheegin sida Ha, dubintii baa u joogtay sida sidoo kale.
dubintii baanu joogin dadka loo waramayo inay inaga nala soo xiriiraan ma aha in gurya laysku xidho shiro lagu qabto waxaa fiican in laysu bareero kow meesha xitaa la burinayo anigu si- anigu siciid maxaad raagi ahaan ama dad kaleba waxaan kula talin lahaa ku deeqa markii hadda oroma degan tahay waa meel iska foolxun waa meel dad mataqaanaa eh, maxaa wariiso wada miirana marka anigu waxaan jeclaan lahaa in xataa haddii xitaa ay bixiyaan wixii doonaa tacwiid hala siiyo laakiin ma aha Wixii xataa aad ka quruxdii- maarmi xataa weydaan, quruxdii haddii magaalada dhulka qayba ka maarmi weydaan oo aad u aragtaa inay u baahan tihiin ee, dadka ma kala macaamilaysaan oo mar kastaba dhaqaalihii ma dadka- mar celinaysaan kasta dadka macaamil bay ahayd wax qasay ma jirin Mhm.
mar kastaba Mhm.
macaamil beed wax kasaba jirin marka een, waxaan odhan lahaa walaalayaasha iyo reer shacabka reer puntland Mhm.
iyo reer boosaasaba Mhm.
waa idin qancinaynaa Mhm.
wixii aad u baahantihiinna weydiiya Mhm.
laakiin horumarka iyaan laga hor iman aad baad mudan uga sii umahadsan tahay boqolkiiba boqol akhyaarey barnaamijkii maalhadal ee radio daljir oo toddobaadkan si toosa idinka imaanaya istuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso dhammaan xarumaha radio daljir iyo bogga internetkana aad nagala socoteen waa naga intaas waxaa igala qaybgalayay eh, maxamuud siciid maxamuud ciise siciid oo ah aqoon-yahan ku sugan magaalada gaalkacyo iyo wasiirka dekedaha ee puntland siciid maxamed raago oo istuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso igula sugan